bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala اllah wslm calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi sifati اljannati waanaha makhluuqa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fii sifati اljannati jannada tilmaanteeda wa annahaa iyo jannadu inay makhluuqatun mid la abuurayoo makhluuqa ah ay tahay kitaabu badi lkhalqi ayaan ku dhex jirnay min saxiixi اlbukhaari khalqiga ilaahay uu abuurayo waaweyn waxaa ka mida jannada jannadaa iyo tilmaamaheeda iyo halkaan rabaa inuu uga waramo wa annahaa makhluuqatun iyo jannada hadda inay abuuran tahay oo wax hadda kadib la abuuri doono inaysan ahayne wax ilaahay mar hore abuurayba inay tahay ayb jannada iyo naarta labadaba mid walbaana baabuu samaysanaa baabka kan xigana wuxuu dhihi doonaa ama baab baab soo socdo baabu sifati naar wa annahaa makhluuqa naarta tilmaanteeda iyo inay tahay makhluuqa oo ay abuuran tahay qaala abulcaaliya abulcaaliya waxa uu yidhi abulcaaliyata alriyaaxi mutaharatun min alxaydi xayd ka daahir ah walbowli kaadi ka daahira walbusaaqi candhuuf ama xaaka ka daahir ah walahum fiiha aswaajun mutaharatun waxay leeyihiin oo jannada dhexdeeda ugu sugnaaday xaasas la dahiray maxaa laga dahirayna xayd iyo kaadi iyo xaako kulamaa rusiquu kulamaa mar walbo rusiquu la arsuqo ay utuu bishayin shay loola yimaado humma utuu biaakhara mid kale loola yimaado haddana qaaluu waxay dhahayaan haadaa kan alladii kii waaye rusiqnaana lagu arsuqay min qablu hadda ka hor ay uutiinaa nala siiyey min qablu hadda ka hor nala siiyey wa utuu bihi waa loola yimid iyagu mutashaabihan xaal uu yahay midkii isku eg eg waxa ay cunayaan yushbihu bacduhu bacdan qaarkiis qaarka kaleu shabahayaa wayakhtalifu fi dacmi dhadhankana waa isku khilaafaya marka cunto loo keeno ahlu jannaha oy cunaan haddana mid kale loo keeno tii haddana loo keenay waay dhahayaan wax kalena maahan inay udhahayaane xagga yacni aragtida waa isku mid ayay ugu muuqdaa waa isshabahayaan xagga aragtida laakiin xagga cunidda ayay kaku kala dhadhankay ku kala bedelan yihiin amase in la yidhaahdo wautuu bihi mutashaabihan yacnii adduunyada risqiyada ay jannada ka helayaan xagga magaca waa waxyaaba adduunyada magaciisu ay ku yaqaaneen markii loo keena kiibay u malaynayaan laakiin farqi weyn baa u dhexeeyo risqi jannada yaalla iyo mid adduun yaallo ayb ibnu cabaas iyada laftirkeeda waa laga wariyey maa fi ljannati ila alasmaa waxau yidhi adduunyaday marka laysku fiiriyo risqiga adduunka yaalla midka jannada yaallo asmaa unbaa ka dhexeeya bis magac un waaye maahane cinab iyo marka lagu leeyahay cinabkan adduunkoo kale ma aha laakiin magaca cinabkaas unbaa ka dhexeeya ayb ayb quuufuhaa qutuufuhaa daaniya aayadda soo maaha yaqdifuuna way guranayaan kayfa shaa-u si allaala siday doonaan hadday jiifaanna waa u dhow yahay hadday fadhiyaanna waa u dhow yahay haddii ay taagan yihiinna waa u dhow yahay oo wax meel dheer laga soo laacaayo ama ul lagu soo dejinaayo ama la jafaayo waxaasoo dhan ma aha ayb ama hoos kaaga raaracsamaayo ayb daaniyatun qariibatun tu dhow waaye qutuufuhaa ay maqtuufuhaa shaygeeda la gooynaayo miraha la gooynaayo daaniyatun ku dhow waaye ayb alaraa'ik cala alaraa'iki ayb yanduruun assururu sariiro waay wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi annadratu iftiinka filwujuuhi wejiyaalaha korkooda ayuu ahaanayaa waasuruuru farxaddana filqalbi qalbiga dhexdiisa yani marna waxaa la cabirayaa suruur marna nadra soo maaha nadradu marka waa wejiga dhaldhalaalka iyo wejiga ka muuqdo wasuruurna waxaa weeyaan farxadda la sheegayana farxadda qalbiga wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi salsabiilan caynan fiiha tusamaa salsabiila xadiidatun ayb xadiidatu ljiryati socoshadeedu miday degdegaysa xadiida bimacnaa qawiyat ljarayaan isha marka waxaa wey salsabiilku socodkeeda ayaa aad waa dureere ayb xadiidat ljiryati socodkeedu miduu aad u daran yahay ordayso awlun laa fiihaa qawlun suuratu saafaat soo maaha wajacu lbaطni caloosha xanuunkeeda calool xanuun ma qaadaan khamriga markay cabaan jannada caloosha kuma xanuunto yunzafuuna ayb khamriga adduunyada qofka caloosha waa ku xanuunaysaa beerkay googoynay akhiiran marka dambe oo yacni waxay keentaa xanuunno daranay beerka ku keentaa male midaas jannada taallo waxaasoo dhan ayb yunzafuuna laa tadhabu ma tegayso waayo cuquuluhum cuquushooda ma tegayso wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi dihaaqan mumtali'an buuxo waay weel buuxo ayuu yidhi kawaaciba nawaahida weeyaan ayb alraxiiqu alkamru alraxiiqu lmakhtuum alraxiiqu alkamru ayb attasniimu yacluu sharaaba ahli ljanna jannada tasniimka oo misaajuhu min tasniim sow maaha yacluu waxaa ka saramaraya sharaabku tasniimku wuu saramarayaa sharaaba ahliljannati ahlujannaha sharaabkooduu ka kor maraa oo kor ayuu ka saaran yahay ayb khitaamuhu diinuhu weeyaan ayb dhoobada lagu daboolayo daboolka aaburka u noqonaysa miskun yani khitaamuhu miskun waayo nadaakhataani fayaadataani shub maayaan fiihimaa caynaani nadaakhataani fawaarataani burqanayuqaalu waxaa la yidhaha buu yidhi mawduunatun calaa sururin mawduuna soo maaha mawduunatun mansuujatun mid la sameeyey ayb wa minhu isaga ayuu ka ahaaday wadaynu naaqati isagoo ka ahaaday wa minhu wadaynu naaqa ayb mawduuna marka la dhejiyey wax lagu sameeyey ayb wa minhu mawduunahan ayuu wuxuu ka ahaaday wadiinu naaqa hasha yacni wadiin waxaa weeyaan suunka kooraha iyo neefka layskula xiro kooraha yacni kalaha geela korkiisa la saaro iyoiyo neefka suunka layskula xiro maxaa la dhahaa cayn m cayn hahey dhaxdow marka ku imaana labadaanoo kala xiraa markaoo isku hayaa waalkuubu wadayn marka daadka ma idiin kor dhiga mase waa hoos dhiga haa wadiinu naaqa waalkuubu maa laa uduna lahu waa waxaan dheg lahayn waay walaa curwata yacni meel laga qabta aan lahayn markawaalabaariiqu dawaat laadaan kuwa dhagaha le waay walcuraa iyo meesha laga qabta le abaariiq waa jamcu ibriiq curuban muhaqalatan ayb tu macnaha yani yani madmuumatan tu la dumay waaxiduhaa caruubun mufradkeedu waa caruub mihlu sabuur wa subur yusamiiha ahlu maka waxay ku magacaabaan alcaribatu naagta yacnii la jecel yahay ama ninkeeda isjeclaysiiso wa ahlu lmadiinati alcanijatu ayay ku magacaabaan wa ahlu lciraaqina alshakilatu ayay yidhaahdaan kulligoodna marka almutaxabibatu ila zawj waa midda ninkeeda isjeclaysiiso ou jeclaado isagana ayb curuban atraabantou ka rabaa ayb wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi rawxun fa rawxun warayxaanu fasira jannatun janno iyo waraqaaun barwaaqo warayxaanuna arisqu risqiga waay almanduudu almawsu waay nam shajaratu lmaws ayb waalmaqduudu almuuqaru waa midka la cusleeyey xamlan xagga culayska wa yuqaalu aydan waxaa kaloo la yidhaha laa shawka lahu yacnii waxa aan qodax lahaynna waa la dhahaa ayb fii sidrin makhduud soo maaha fii sidrin gob dhexdiisay ahaanayaan ahlu jannaha makhduudin la qodax bixiyey oo allah shawka lahu tafsiirkeeda makhduudin la cusleeyey culus yani oo miro iyo khayr iyo wanaag ka culus markaas ka culus waalcurubu almuxababaatu ilaa aswaajihina kuwa nimankooda la jeclaysiiyey wa yuqaalu maskuub wamaa-in maskuub sowmaa jaarin soconayo socdo wa furushin marfuuca sowmaa bacduhaa qaarkeed fowqa bacdin iskor kor saarsaaran lagwan baatilan ta'hiiman kadiban been afnaanin dawaataa afnaan aksaanin ay dawaataa aksaanin laamo yani ku u saaxiib wajana ljannatayni daanin maa yujtanaa waxa la gooyo ayb maa yujtanaa qariibun waxa la gooynayaa ku dhowa wajana ljannatayni daan mudhaamataani sowdaawaani madmadow min arriyi cukanaan darteed say biyaha uga dhargeen ayay waxay noqdeen iyaga dhan marka yacnii ama cagaar cagaar ama madmadow madow madow mudhaamataanida waxyaabahan oo dhan marka waxyaabaha jannada ku tacalluqo aayadihii qur-aanka iyo marka waxyaabahaas marka ka macnaynaya o ka fasiraya qaala xadaana axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaana leyth bnu sacdin wahuwa alfahmiyu imaamu ahli misra can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama idaa maata axadukum midkiin haddii uu dhinto fa inahu yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigayaa maqcaduhu makaanu fadhigiisa bilghadaati iyo walcashiyi aroortii iyo galabkii fain kaana min ahli ljannati hadduu ahlu janno yahay fa min ahli ljannati ahlu jannaha xaggooda wixii ay lahaayeen baa loogaga soo bandhigaa wain kaana min ahli nnaari haddii uu yahayna fa min ahli nnaar ee jannada marka inay abuuran tahay aa laga qaadanaa mar haddii qofka loo soo bandhigaayo soo maaha oo qabriga markuu galo intuunan weli gelin baa loo soo bandhigaa jannadii hadduu ahlu janno ahaa hadduu ahlu naar ahaana waxaa loo soo bandhigaa naarta midkaan naarta loo soo bandhigana wuxuu leeyahay rabbi laa tuqim isaaca ilaahu saacaddaan saacadda haystaajinin yaynan imaanin qiyaamaha ninkan kalena wuxuu leey rabbi aqimi saaca rabbi aqimi saaca ilaahu saacadda keen saacadda keen jannadii inuu galow rabaaye nin walbaa iyo imtixaankiisa ugu guulaystay ilaahay inaan nala fidnaynina weydiisanayna qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaamu bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadaanaa salmu bnu zariirin ayb salmu bnu zariir alcutaaridi abu bishr albasri wahaqahu abuu xaatim waqaala anasaa'iyu leysa bilqawiyi marka leysa bilqawiyi marka la yidhaah yani waxaa laga wadaa sidaas uma xoog badna waay laakiin xoog waa leeyahay leysa biqawiyin haddii la yidhaha laak waa daran tahay jarxiga marka leysa biqawiyin markay yidhaahdaan iyo leysa bilqawiyi leysa bilqawiyi waa daciif bimara ma laga wada quwadii la rabay ma dhammaystirin laakiin quwo un waa leeyahay laakiin leysa biqawiyin haddii la yidhaha waa daciif wax quwa aba dhanba male abuu xaatim laakiin hadduu tawhiiqiyo isagoo xoogaha weliba aad u adkeeyo yani abuu xaatim wuxuu ka mid yahay aimada yani jarxiga yani tacdiilkaoo kale aada ugu tashadudo ayb imaam muslima waxaa la yidhi wuxuu yidhi saduuq saduuqu ugu tarjamay imaam muslim marka la fiiriy yani de iqayow siina markaas nin nin dhaafay marka isaga xoogaa jar alfaada tacdiilka aadu ugu ugu ugu tashadudaa isaga iyo abu zurca is-aadan abu zurcana marka waa muctadil imaamu dahabi marka wuxuu yidhi haddii jarxigu labadoodu abu zurca uu tawhiiq keeno abu xaatimna uu jarxi keeno abu zurca kii qaadanay buu leeya amaa wuxuu yidhi amaa abu xaatim fa jaraaxun ayb dabaqo walbaa marka nin mutashadida iyo nin waxaa ku jiray mutasaahila iyo mid muctadila laga hela aimatuljarxi watacdiil ayb marka waxay u baahan tahay qaala xadaanaa abu rajaa wahuwa alcuطaaridiyu can cimraana bni xusayni can اnabiy sal l slama qaal iطalactu fi ljannati jannadan fiiriyey fara'aytu akara ahlihaa dadka ugu badan waxaan ku arkay inay yihiin alfuqaraa fara'aytu waxaan arkay akara ahlihaa dadkeeda ugu badan alfuqaraaa baan ku arkay wa alactu fi naari naartan fiiriyey fara'aytu akara ahlihaa dadka naarta kuwa ugu badan inay yihiin waxaan arkay annisaaa naagaha naartiina naagihiibaa ugu badan jannadiina wuxuu yidhi fuqaradiibaa ugu badan oo fuqarada xataa dadka waxhaysto hortooday jannada gelayeen shan boqoloo sano ka hor sida xadiidka nebiga uu leeyahy sala allahu calayh wali wasalam sababkuna waxay tahay iyagu xisaab badan oo laga xisaaba iyo male dadkan inta xisaabtooda lagu jiro iyo waxaa weeyaan xisaabtay ku daahayaan dadkan kuwana marka de ilaahay xisaabtooda yani maalka iyo tabicadiisaa fara badan isaga keligiisaa dhowr su-aal ka imaanayan meesha laga keenay iyo meesha lagu bixiyey iyo xaqii in laga gutay iyo in kale iyo dhowr su-aala isaga ka imaanaysa markaayb sida badanna dadka fuqarada ah dad iyagu maslaxo gaaro ay fiirsanayaan ma jirto xaqa markii uu u yimaado waa iska qaadanayaan laakiin dadka xoolaha leh iyo dadka yacni madaxtinimada haysto iyagu mar walbo xaqii uu u yimaado waxbaa celinayo oo jiidayo maalkii dhinac bay ka fiirinayaan or haddaad meeshaan gashaan xaqii haddaad gashaan amaad maalkii weysaan iyo maalkii waa u naxayaan ninkan laakiin maal iyo hadda jaah oo u naxaaya ma laha ama uu ka celcelinaya ma laha walidaalika dadkii marka nebiyada lasoo diray waxay dhihi jireen qaaluu anu'minu laka watabacaka alardaluun maa naraaka maa naraaka maa naraaka maa naraaka atabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'yi nacam dadka ra'yigoodu dhow yahay oo hooseeya iyo kuwaasaa ku raaceenay leeyihiin nacam ayb waxaasoo dhan marka waxaa keenaya taas ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam naagahana waa soo marnay sababkeed naarta ugu bateen qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa leytu qaala xadaanii cuqayl wahuwa cuqayl bnu khaalid alayli can ibni shihaabin qaala ahbaranii saciid bnu lmusayab ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal baynaa xili naxnu anagu cinda anabiyi sal l slam nabiga agtiisa aan nahay id qaala waxa uu yidhi nebigu baynaa ana naa'imun xilli aan ahay mid hurdo ra'aytunii fi ljannati waa is arkaayey buu yidhi jannada anoo ku dhex jiro ra'aytunii marka ra'aadaaneed waxaa weeyaan ru'yo waxau ku arkay ayb nebiga marka ambiyada ru'yadooduna waa waxyi waa xaq ayb fa ida imra'atun waaba haweeney tatawada-u weyse tatawada-u yacni ifayso laba macnaa ku jirta tatawada-u yacnii min alwadaa'ati in laga keenay naag birbirqa yacni naag dhalaalayso ifayso yaan arkay macno kalena waxaa iska muxtamal noqon karo weyse qaadanaysa laakiin da jannadu daaru takliif ma ah weyse iyo hadda yacnii ma macnahaas horaad moodaa inuu xoogaa xoog badanya tatawada-u yacni ay ifayso weysada macnaheedii luqada ilaa jaanibi qasrin yani meel yani qasri ama daar weyn dhinaciisaan arkay ayaan ku arkay faqultu waxaan idhi liman haada alqasru qasrigan yaa iska leh faqaaluu waxay yidhaahdeen licumara bni alkhadaab cumar baa iska leh fadakartu waxaan xasuustay hayratahu qiiradiisa qiiradiisii baan xasuustay cumar fawallaytu waan sii jeestay buu yidhi mudbiran anoo daba jeedinayo su-aa ka tegay fabakaa cumaru cumar waa ooyey wa qaala waxa uu yidhi acalayka aqaaru yaa rasuula allah rasuulka ilaahay adiga korkaaga miyaan ku masayrayaa oon ku qiiroonayaa yidhi nebi allawaxaa laga qaadanayaa marka xadiidka de jannadu inay abuuran tahay leanna wax abuuranaa nebiga la geeye la tusay ru'yo lagu tusay wa annahaa makhluuqahu cumar inuu ahlu janno yahay xadiidka waa laga iyo tusaya fadliga cumar uu leeyahay weliba jannada maqaam sare inuu ka joogo qala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiyu qaala samictu abaa cimraan aljawni yuxadisu can abi bakri bni cabdillaahi bni qaysin alashcariyi can abiihi cabdulahi bni qays waa abuu muusa alashcari ana nabiya sal l slama qaal nebigu waxau yidhi alkhaymatu teendhada teendhada marka uu ishaareed waxay tahay ilaahay sooma dhehen xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam teendhooyinkaasu raba anuu sheego alkhaymatu teendhada duratun weeyaan jawharad mujawafatun la calool bixiyey duuluhaa dherarkeeda fi samaai xagga samada ay u jirto ay dheer tahay dhanka samada kor alaahuuna miilan soddon miil fii kulli zaawiyatin laab kastoo minhaa iyada ka midana lilmu'mini mu'minka waxaa ugu sugan uu leeyahay ahlun xaas laa yaraahum alaakharuuna kuwa kale aynan arkaynin ayb xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaamidas taas teendhooyinkaas qur-aanku uu sheegay oo ay ku asturan yihiin ay ku jiraan teendha sidaan tilmaanteedu tahay iyadana marka sifo jannadu ay leedahay qaala abuu cabdisamed walxaaris bnu cubayd can abi cimraan situuna miilan riwaayada hor soddonay tiri lixdan miil oo kor ah qaala xadamardaar ilaahay uu ugu talagalay waa inuu dadka dadka yacnii adoomihii addoommadiisa inuu ku karaameeyo qaala xadaanii alxumaydiyu wahuwa cabdullahi bni zubayr abubakr alxumaydi qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala allahu alla waxa uu yidhi acdadtu licibaadi asaalixiina addoommadayda suusuuban waxaan u darbay oon u diyaariyey maa laa caynun ra'ad il waxaynan arag walaa udunun samicad dheg aynan maqlin walaa khatara aan ku dhibcin calaa qalbi basharin bashar qalbigiis aan ku dhibcin faqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doonaysaan falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafi ma oga waxa loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsi ah ah ayb xadiidkanade marka jannadii inay abuuran tahay oo yacnii mar hadduu ilaaha yidhi acdadtu waa diyaariyey haddii la yidhi waa la abuuray soo maaha ayb waana iska xadiidka marka waa waadix tarjamadana meeshaasuu ka mudaabaqaynaya qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasiyu qaala ahbaranaa macmarun can hamaami bni munabbihin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam awalu zumratin jamaacatan ugu horeyso taliju ljannata jannada gelayso suuratuhum muuqaalkoodu calaa suurati alqamari dayaxa muuqaalkiisoo kale leylata albedri habeenka afar iyo tobnaadka yani siday u ifaayaan ay u dhalaalayaan laa yabsuquuna ma xaakoonayaan fiiha jannada dhexdeeda makulaa yabsuquuna ma candhuuf tufayaan fiiha jannada dhexdeeda walaa yamtakhiduuna ma xaakoonayaan walaa yataqawatuuna ma saxaroonayaan aaniyatuhum weelashooda fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda addahabu dahab waaye adduunka marka la joogo dahab weel in laga dhigtaa lama ogola tawaaducaa la rabaa ayb waa ka nebigu uu yidhi fainahaa weelashaa markuu sheegayo fainahaa lahum fi ddunyaa walakum fi laakhira iyaga adduunkay leeyihiin oo isticmaalayaan kibir dartiis idinkuna aakhiradaad leedihiin amshaatuhum shanlada ay ku shanlaysanayaan min adahabi bay ka ahaatay waalfidati wa majaamiruhum yacnii cuudkooda shayga lagu shido majaamir waa jamcu mijmara mijmaradana waxaa weeyaan unsiga baalka lagu rido dabqaadkao kale ah dabqaadka ama idinka ayb wa majaamiruhum majaamirtoodaasi alaluwatu weeyaan ayb alaluwa aluluwa hamsada waana la fatxiyey waana la damiyey shayga marka majaamirtooda ku jiraayo alaluwatu weeyaan waa cuudyani ajwad lcuudi lhindi cadarka ama yani cuudka cuudka waa waxyaabahan la shito aadka u carfayo waxoogaa dabka inta lagu rido markaa qaacaan oo unsiga saasoo kale ah marka cuudulhindiga kan ugu fiican ayaa aluwa la yidhaha kelmadana waa farisiyun mucarab kelmad carabtu lahayd maaha waa farisi la carabeeyey waa mucarab ay noqotay wa majaamiruhum majaamirtoodana alaluwatu weeyaan cuudkaas aadka u carafta badan iyay ku uunsanayaanay caraf ka dhiganayaan ayb meeshaas marka riwaaya iyadu waxay leedahay wamajaamiruhum waa noo imaan doontaa waquudu aluwa aluwada yacni shidaalkeeda waaye marka haddii majaamir la sheegay cuud la sheegay dab baa imaanaya meeshaas soo maaha abubakar alismaaciili mustakhrajka marka xadiidkan markuu sheegay wuxuu yidhi wayundaru hal fi ljannati naarun waa la fiirinayo yihi jannada dab ma yaallaa dhexdeeda janno iyo dab shaqo iskuma lahan ayb halkaanna waxaa la sheegay majaamir iyo unsi unsigiina dab iyo waxbuu u baahan yahay marka hal fi ljannati naarun jannadii dhexdeeda dab ma ku yaallaa ma leedahay dab iyada ishkaalkaasuu marka sheegay ibnu xajar marka wuxuu leeyahay waxaa lagu jawaabay yujaabu biixtimaali annahu yashtacilu biduuni naarin laba waxaa dhici karto iyadoon dab jirin in ilaahay uu shidaayqaaci inuu ka imaanayo biduuni naar sooma dhici karto qudrada ilaahay waa dhici karta ayb macno kalena waxa uu yidhi waxaa kaluu yidhi biduuni naarin bal yaquulu kun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeya kun sidii ilaahay doona ayuu dhahayaa ahaa waan ahaanayaa waxaas cuudkaas iyo waxaas marka dab iyo kulayl leh oo qofka gubaaye iyo jannada in laga dhex helayo qasab maaha wa rashxuhum dhididkoodu almisku waaye walikulli waaxidin min walikulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida zawjataani laba xaasuu leeyahay yuraa waxaa la arkayaa mukhu suuqihimaa yacni shanshadooda dhuuxeeda min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa ah yaa laga arkayaa min alxusni qurux darteed quruxda darteed la khtilaafa baynahum khilaaf dhexdooda ma aha walaa tabaaquda isu carooshana ma aha sida naagaha adduunyada quluubuhum quluubtooda qalbun waaxidun hal qalbe way yusabbixuuna allaha bukratan wacashiyan allay nasahayaan subax iyo galab weliba tasbiixda waa lagu ilhaamina meesha hadda annaga neefsashada naloo fududeeyey oo qofku inuu neefsado hadduusan jiranayn dhib kuma ahan soo maaha waa wax iska caadi ah iyagana marka waxaa sidaasoo kale tasbiixaasaas u noqonaysa iyo taxmiid rabbi ay ammaanaan qala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybu qaala xadaanaa abu zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal walu zumratin jamaacatan ugu horeyso tadkhulu ljannata jannada gelayso calaa suurati alqamari leylata albadri yay ahaanayaan korkeeda waaladiina kuwa calaa itrihim gadaashooda ahna ka ashaddi kowkabin kowkab ama xidig midka ugu daran idaa'atan xagga ifidda quluubuhum quluubtooda calaa qalbi rajulin waaxidin hal nin qalbigiisa la khtilaafa baynahum khilaaf dhexdooda ma ahaanayo walaa tabaaquda isu caroosha ma ahaanayso likulli imri'in qof kastoo minhum iyaga ka mida zawjataani buu leeyahay labo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga labadaa ka midana yuraa mukhu saaqihaa shanshadeeda dhuuxeeda waa la arkayaa min waraa'i laxmihaa hilibkeeda gadaashiisa laga arkaya ayb min alxusni qurux darteed yusabbixuuna allaha bukratan wacashiyan aroor iyo galabba ilaahay bay nasahayaan laa yasqamuuna ma jiranayaan walaa yamtakhiduuna ma xaakoonayaan walaa yabsuquuna ma candhuuf tufayaan aaniyatuhum dahabu walfida weelashoodu waa dahab iyo fida wa amshaaduhum dahab wa wuquudu majaamirihim alaluwatu majaamirtooda shayga hurinaayo waa alaluwatu cuudkaas qaala abulyamaan yacni alcuud ayuu ujeedaa wa rashxuhum dhididkoodana almisku qaala mujaahidun alibkaaru awalu lfajri waalcashiyu galabkiina maylu shamsi qoraxda iilashadeeda waa marka iilato ilaa an uraahu waxaan malaynayaa buu yidhi taqruba ay ka dhacdo qoraxda hadda marka bukratan wacashiyan u fasira wacashiyan alcashiyu bilowgiisa waa arin waa arrin yacni yaqiin ah oo galabtii galabku wuxuu bilowdaa markay qoraxda wareegto laakiin goormuu dhammaanayaa taasuu wuxuu yidhi ilaa an uraahu uraahudaas marka waa jumla muctarida ilaa an taqruba ilaa an uraahu waxaan malaynayaa an taqruba inuu yidhi ilaa ay qoraxdii ka dhacdo alcashiyi baa la joogaa qala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin almuqadamiyu qaala xadaanaa fudayl bnu sulaymaan can abi xaasim can sahli bni sacdi radia allaahu canhu can اnabiyi sal l slama qaal layadkhulanna min ummatii lawallaahi yadkhulanna wuu gelayaa oo gelayaa min ummatii xaal ummadeyda ayuu ka mid yahay ama ay ka mid yihiin sabcuuna alfan toddobaatan kun ayaa gelaya ow amase sabci miati alfin toddoba boqoloo kun laa yadkhulu awaluhum kooda hore ma gelaayo xataa yadkhula aakhiruhum ilaa kooda dambe u galo yacni hal maray gelayaan wujuuhuhum wejiyaalkooda calaa suurati alqamar dayaxa suuradiisoo kale waa leylata albadri qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed aljucfiyu qaala xadaanaa yuunus bnu muxamed qaala xadaanaa shaybaanu can qataadata qaala xadaanaa anasu radia allaahu canhu qaal uhdiya linabiyi sal l slam nabiga waxaa loo soo hadiyeeyey jubbatu sundusin xariir jubbadeed wa kaana yanhaa can alxariiri xariirtana waa reebi jiray nebiga facajiba annaasu dadkii way yaabeen minhaa xariirtii bay ka yaabeen nebiga loo soo hadiyey u qaatay faqaala waxau yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi nafsada nebi muxamed gacantiisa macbuudkay ku jirtaan ku dhaaranayaaye lamanaadiilu sacdi bni mucaadin sacdu bnu mucaad fasaleetiyaalkiisa fi ljannati jannada dhexdeeda axsanu min haada kuwan waa ka wanaagsan yihiin xariirtan aada la yaaban tihiin yacni fasaleetiyaalka ama maryaha yaryar ee garbaha ama qoorta ee la saarto way kasacd bnu mucaad yaa ka qiimo badan kana wanaag badan xariirtan iyo waxaan aada arkaysaan ayb lamanaadiilu sacdi bni mucaadin fi ljannati axsanu min hada waxay kutuseen marka dee adduunyadu xaqaaradeeda iyo inay wax yar tahay marka loo fiiriyo aakhiro de qur-aankana ilaahay wax badan uu ku sheego walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila ayb bal tu'iruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayru waabqaa yani aakhirada shanigeeda aada u weynin badan wixii aakhirada ku dhex jiro ee nicmo ahna adduunka waxay yaaleen nicmaha marka loo fiiriyo kuwaasaa nicmadoodu daa'imna tahay weyn tahayna ayb saa darteed buu nebigu marka fasaleetiga sacdi bnu mucaad iyo xariiraha adduunka yaallo dhan baa marka wuxuu leeya ta fasaleetigaasaa ka qiimo badan ayb ayb qaala xadaanaa musadadun ayb marka ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa maqruur waxaa ah qofkii ladda caajila ku doorto yacni ladda daa'ima yacni macaan go-aayo dhammaanayo qofka uu ka duqoobayo qofkii kaku doorsado wax aan weligiisba dhammaanaynin nicmo weligeed agtaa agtaada taalloon dhammaanaynin oon go-aynin oon isbedelaynin ninkii inta ka tegey midaan yartaa qaatay oo yidhi aniga waxayga haddaan rabaa intaan saaranaan dadka hadda waxaa arkaya yani miaal yani waxyaabahaasoo kale way dadku yacni intay kadsoomaan oo sidaasoo kale ay dha ay ku dhacdo baciid maaha adduunyada haddaad fiiriso qof lala talinayo waxaad arkaysaa war waxaan u kaadso waxaan ku dar waxaas ku sii dar wax fiican baad helaysaa maya maya waxayga aniga haddaan rabaa hadda halkaan ii saar uu leeya nacam waxayga aniga waa dabkan saaranayuu leeya nacam dabkan iska socdo marka oo aan ku dhex jirno ama dabkan mar walba qof walba afkii soomaaliga ku badatay dhibaatuu keenaan ayb ninka marka shay hadda uu arkaayo la yidhaha war waxaan waxaan ku dar u sug diiday oo hadda isii waxayga haddan ka baxayaa yidhi dee lada uusan u jeedin ka waran marka mid uunan u jeedin yani iimaana lagu arkaa iyo qalbi yani qalbi noolaa lagu arkaa waxaasi ladadaasi waxyaabahaas marka dadkii wanaagsanaay taasay doorteen midaan faaniyada adduunyada go-eysana waa ka tageen walidaalika saxaabada waxaa lagu dhex arkaa qof inta dembi galay waxaa la arkay soo marnayna laga yaabo ama noo dhimanba haweeney yacni intay dembi gashay zinaysatay waxaa la arkayaa marka cadaabkii aakhiro aad uu ula culus yahay oo dhahaysa markaa tan aakhiraha midaani ka iga dhib badan intay toobad keentay in la rajmiyo dooranaysa ad arkeen qalbigeedaa nool markaas qalbigeedaa nool leanna qalbiga noloshiisa yay ku xiran tahay qofku waxse u dareemo ayb qofka haddii gacantan uu dareenka ka dhinto dab iyo wax kale ma kala taqaano qalbiguna hadduu dareenka ka dhinto almaadda daara iyo almaadda naafica ma garanayo ibnulqayim sidaasuu dhaha nacam maaddada dhibayso iyo maaddada anfacayso ma fahmayo qur-aankii laguma karaayo xadiidkii ma lagu karaayo waa maaddadii anfici lahayd waa nacam maaddadii dhibaysayna waa waa juhdi iyo dadaal fara badan buu ku bixina ayb marka alumuur biyad illaah in ilaahay mar walba gacanta loo hoorsado rabbi la baryo dariiqa inuu nagu qabto nagu sugo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaana sufyaan athawri qaala xadaanii abu isxaaq abuu isxaaq asabiici weeyaan qaala samictu lbara'a bna caazib radia allaahu canhuma qaal utiya rasuulu llahi sal l slam nebiga waxaa loola yimid bithawbin min xariirin maro oo xariir ah ayaa loola yimid fajacaluu waxay gudagaleen yacjabuuna inay la yaabayaan min xusnihi quruxdiisa wa liinihi jileeciisa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama rasuulku waxau yidhi lamanaadiilu sacdi bni mucaadin fi ljannati afdalu min hada manaadiishaas sacdaa ka fadli badan kan qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi huwa almadiiniyu qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can abi xaasimin can sahli bni sacdin asaacidiyi qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam mowdicu sawtin jeedal meel la dhigo fi ljannati jannada dhexdeeda yaa khayrun ka khayr badan min addunya addunya iyo wamaa fiiha wax ku dhex jira hal jeedal meel la dhigo oo jannada ka mid a adduunya wax ku dhex jira ka khayr badan saasuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam marka jannadiidi sifadeeda iyo yaa xadiidka ku jiro qaala xadaanaa rawxu bnu cabdilmu'min qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu can qataadata qaala xadaanaa anasu radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal ina fi ljannati jannada dhexdeeda la shajaratan geed ayaa ah yasiiru raakibu ninka fuushani ou soconayo fii dilihaa hooskeeda dhexdiisa uu ku soconayo miata caamin boqol sano laa yaqdacuhaa uunan jaraynin laa yaqdacuhaa xaal uusan goynaynin ma dhaafay weli hooskeebuu ku jira geeddaas marka waa tuuba mida ilaahay uu yidhi ukuluhaa daa'imu wadiluhaa tilka cuqba aladiina اtaqow wa cuqba alkaafiriina annaar cuntadeedu waa daa'im wadiluhaa hooskeedana waa daa'im ayb duuba geedaas waqaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa fulayxu bnu sulaymaan qaala xadaanaa hilaalu bnu caliyin can cabdiraxmaan bni abi camrata can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina fi ljannati jannada dhexdeeda la shajaratan geed ayaa ah yasiiru raakibu raakibku uu soconayo fii dilihaa hooskeeda mi-ata sanatin boqol sano waqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya wadillin mamduud hoos la taagay daa'iman walaqaabu qawsi axadikum laam ibtida waay laamka walaqaabu qawsi axadikum midkiin qaansadiisa qadarkeeda fi ljannati jannada dhexdeeda khayrun ka khayr badan mimaa alacat calayhi shamsu qoraxda waxay ku soo baxdo korkiisa ow taqrubu ama ay ku dhacdo yanqorax adduun oo dhanay usoo baxay soo maaha adduun oo dhanay kusoo baxday adduun oo dhanayna ku dhacaysaa soo maaha marka adduunyadii oo dhan qaanso meel la dhigo jannada ka khayr badan jannada marka tilmaamaheeda iyo awsaafteeda iyo masaa-isha ku jirta ninkii rabo wuxuu aada u fiirinaa xaadi larwaax ilaa bilaadi lafraax ibnu lqayim uu leeyahy xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax ibnu xajar laftirkiisana wax badanuu ka keenkeenay meelahan markuu baabkan hadda aan ku jirno sharax hadda aada u akhrisaan waxyaabo badanoo isagoo kasoo qaaday marka kitaabkaas uu aada ugu faahfaahiyey wax allaale wixii jannada laga sheegay ama nusuus kitaab qur-aan ama sunnada ama aathaarta saxaabada ama wixii masaa'il daahirkeeda ictiraad iyo loo malaynaayo iyo meelahaas oo aada ugaga warramay kutubta marka ibnulqayim kutub naafica waaye oo ummadda aada u anfacday ayb oo almukhaalifu walmuwaafiqu labadoodaba waa akhrisanaa nacam xataa almuwaafiq walmukhaalif waa waa kutub ay aada ula yaabaan waay walidaalika marka de qofku waxau rabaa marka socodkiisa aakhiro wax badanay ka tarayaan kutubihiisa dariiqu lhijrateynka iyo zaad lmuhaajirka arisaala tabukiya iyo kan xaadil arwaaxan iyo yani kutubihiisa in fara badan badan badan oo kamida yani waxaa weye addaa wadawaa iyo aaday u qiimo badan yihiin qofka marka inuu mudaalaca isaga ka dhigtaa mudaalacadiina waa ku wadan karaa isagana cilmi badanna waa ka helaan ya waa la helaa kulligood waa mabuuc alxamdu lilah ayb marka wuxuu yihi qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaanaa ibraahimu bnu اlmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa muxamed bnu fulayx qaala xadaanaa abi uleyx bnu sulaymaan can hilaali can cabdiraxmaan bni abi camrata can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama walu zumratin jamaacada tan ugu horeyso tadkhulu ljannata gelayso calaa suurati alqamar dayax suuradiisoo kale iyagoo abaygelaya leylat albedri afariyo tobnaadka habeenkeeda waaladiina calaa aahaarihim kuwa ka dambeeyana ka axsani kowkabin yani xidig kan ugu qurux badan duriyin ifaaya fi samaai samada dhexdeeda ka ifaaya idaa'atan xagga iftiinka ugu darnaan badan oo kale iyagoo abaygelaya quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxid laa tabaaquda baynahum walaa taxaasuda buqdi iyo xasad male dhexdooda xasad adduunyadan loo yaalanwanasacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin likulli imri'in qof kastaa zawjataani buu leeyahay laba xaas min alxuuri lciini ah xuurulciin ah yuraa waa la arkayaa mukhu suuqihinna yuraa waa la arkayaa mukhu suuqihinna shanshadooda yacni dhuuxeeda min waraa'i alcadmi lafta gadaasheeda laga arkayaa wallaxmi iyo hilibka gadaashiisa qaala waa soo marna xadiidkan oo kale qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu qaala cadiyu bnu haabitin ahbaranii qaala waxa uu yidhi cadiyu bnu haabitin ahbaranii marka wuxuu dib mariyey siiqadii buu gadaal u dhigay siiqatu addihi qofkii buu soo hormariyey yani waxay ahaan lahayd ahbaranii cadiyu bnu haabit oo kale iyadoo leeyahy qaala samictu lbara'a radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal lamaa maata ibraahiimu ibraahim marku dhintay nebigu wiilkiisa qaala waxa uu yidhi inna lahu wuxuu leeyahay murdican mid wax nuujiso ayuu leeyahay fi ljannati jannada dhexdeeda murdican waxaa weye marka hiya alatii min shaniha an turdica yani naag shanigeedu uu yahay inay wax nuujin karto ayaa laga wadaa markaasay nuujinee ma aha ila aday markaas nuujinayso waxaa la dhehi lahaa murdicatan ina lahu murdicatan sideed waxaad ogaataa murdic wasfigaasi wasfi mudakar iyo muanaf ma kala laha soo maha ilaa nin wax ma nuujiyaba isaga ta marka faariqo oo nin inaa kala saarto ma loo baahno meeshaan qur-aanka laakiin waxaa ku soo aroortay iyadoo ta ku jirta ayb yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawnahaa tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat ta'daan marka maxay tahay awalba naag maahane nin wax ma nuujin jirina ta'daan ma tautaniithmiya maya ma aha tafriiqna ma ahan ta'daani waxaa loogu talagalay laba xaalad yani laba xaalad ayay kala murdic marka la yidhaha naag wax nuujisaa laga wada murdicatun ta'dan waxay sheegaysaa xaaladan hadda ay ku jirto ayaa cunugiiba afka naaska ku haysto hadday wax nuujinay waay murdica ta marka la geliyo marka ta'da laga reebana naag wax nuujiso un waay marka aayadda waxaa ku jirta yani balaaqa cajiib laha ku jirta waxay sheegaya aayadda naagtii oo cunugeedii nuujinayso naaskeeda afka uu ku haysto ayay hilmaamaysaa marmarkuu afka ugu jiro iyo markuusan afka ugu jirin markuu afka ugu jiray aad ugu sii dheganaansho badantaha sooma naagtii markaas waxa ay ilowday wax weyn waay waxa ilowsiiye marka kulul weliba ee hadda ta'du marka ina lahu murdican hadda meeshaan ta'dii lama gelinin marka waxay leeyihin shuraaxda waxaa weeyaan ina lahu wuxuu leeyahy murdican naag yacni shanigeedu uu yahay inay wax nuujiso unbaa laga wadaayb marka ma nuugayaa ma la nuujinayaa ma lagu nuujinayaa mma lagu yani mise ma nuugaayo taa kama aynan ina lahu murdican fi ljannati ayuu ku leeyahay jannada dhexdeeda mid wax nuujiso jannada dhexdeeda ku leeyahay qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi isaga maadaama xasaan loo leey yaraan uu ku dhintay isagoo markaqaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi huwa lweysiyu qaala xadaanii malik bnu anas can safwaana bni sulaymi can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina ahla اljannati ahlu jannaha yataraa'ayuuna way is arkayaan ayb yataraa'awna iyo yataraa'ayuuna isku hal un waa yataraa'ayuuna yacnii xarfu cillihii baa meesha un la keenay awel marna la xadfo marna way keeneen haddana yataraa'ayuuna ahla algurafi ayay istutusayaan waxay istustusayaan ahla algurafi dadka qowladaha ku sugan min fowqihim korkooda ah yani dadka hoos joogo kuwa kor joogay istusayaan ayb darajaadkii dadku waa is arkayaan kamaa yataraa'ayuuna alkowkaba adduriya ama kamaa yataraa'awna say isu tusayaan alkowkaba xidiga adduriya ifayo alhaabira ayb ee dhici raba ee alqaabila ee tegaya adaahiba ee ku dhowaaday inuu dhaco say isu tusaan oo dadku markay dhulka joogaan xidiga sooma istusaan xidigaas feris oo laysma dhahay sidaasoo kale jannada dadka joogaana isu tusaayaan kuwa ka koreeya marka jannadu inay darajaad kale leedaha laga qaadanaya dadna meel kore ay joogaan dadna nin walbo jannada galana nicmuu ku dhex jiraa dabcan cabdullahi ibnu muqafal markuu arkay wiilkiisii oo dhahayo ilaa yani allahuma inii asaluka alqasra alabyada can yamiini iljannati yani sarta cad oo jannada midigteeda saas iyo saasaan ilaahu ku weydiisana waa kii yidhi dhaaf buu yidhi nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahayo ummadeyda waxaa imaan doono wakhtiga dambe dad ducada iyo dahaarada ku xadgudbo yaa imaan doono marka taasaan u malaynayaa yuli adiga inaad ku dhex jirtid maxaa yeeley wuxuu leeyahay ilaahay janno weydiiso naarna ka magan gal bis waxaan kaloo tixayso leeda qasriga cado meeshaas jiro kan jiro kan jiro yani horta badbaad bal naar ka badbaad marka hore ninkii naar ka badbaadaa nin raga ah nin kale ibnu mascuud waxuu maqlay isagoo dhahayo asxaabuulyamiin ma raba muqarabiin markaasuu wuxuu yidhi meeshaan waxaaba jooguu yidhi mar qof aan rabin in lasoo saaraba xataa hadii lay dhihi laha yani ma lagu soo saarayo bis halkaasay kaaga dhammaatay waa ii fiicnaa lahayd yani khowfkiisa feer iyo cabsidiisa haddii la isoo saaro xisaaba ayaa ii imaanayso xisaabtaas isma hubou leeyahay khowfka marka cilmigaa keenayo maaha wax kale inuu keenayo qaaluu yaa rasuul allah waxay yidhahdeen rasuul allow alkowkab aduriya algaabira fi lufuqi jihada min almashriqi qorax soo bax aw ilmaqribi ama qorax dhac litafaaduli maa beynahum dhexdooda waxa ah isdheeraadka uu kale isdheer yahay qaaluu yaa rasuul allah waxay yidhahdeen rasuul allow tilka taadaasi manaasilu alambiyaai ambiyada derajadooda waay laa yabluquhaa ma gaaraya hayruhum heyrkood miyaa taas ma daraja dadkaas kor laga fiirinaayo ma dadkii ambiyada miya oo aan heyrkood uusan soo gaaraynin qaala waxa uu yidhi balaa haa oo derajadii ambiyada waa tahay waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye rijaalun aamanuu billaahi wasadaquu lmursaliin yabluquhaa waxaa gaarayo sidoo kale rijaalun rag aamanuu billahi alla rumeeyey wasadaquu almursaliina rasushana rumeeyeen yani ambiyada khaas uma ahan keligoode dad ahlu iimaanana way gaarayaan meeshaasna yabluquhaa rijaalun aamanuu billahi wasadaquu lmursaliin xaadiidtaas dhan buu marka uga sheekeeyey yacni jannada iyo waxyaabaha ku dhex jira iyo xaadiidta gobol marka waxaa kaloo tilmaamayaan ayb baabu sifati abwaabi aljanna jannada albaabadeeda ama irdaheeda sifadeedii caddaynteedii uu u baab yahay wa qaala nabiyu sal l slam nebigu waxa uu yidhi man anfaqa zawjayni laba shay qofkii bixiyey duciya min baabi aljanna jannada albaabkeedaa looga yeeraa fiihi cubaadatu can inabiy sal l slam qaala xadaanaa markaa jannadu inay albaab leedahay qaala xadaanaa saciidu bnu abi maryam qaala xadaanaa muxamed bnu muarif qال xdثnي أbو xاaزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي وسلم qاal في الجنة جنada ثمانية أbwاaب sideed albaab yaa ah فيiha baab albaab ayaa ku dhex jiro يusmى lagu magacaabo الrayaan lagu magacaabo laa ydklhu ma gelayo ilا الsaaئmuun kuwa sooman unbaa galo dadka soonka badan oo yani soon sunaa iyo midka faradkaaba ku dadaalo ayaa galo oo meeshaas ka galo marka albaab magacaas haddii la sheegay albaabadu marka sideed inay yihiinna la sheegay abwaabu اljannati waa amaaniya sideed baabu sifati الnaari wa annahaa makhluuqatun ogaan ka akrinayna baabu sifati الnaari naartii sifadeeda caddaynteedii buu u baab yahay wa annahaa makhluuqatun iyadana in la abuurayo abuuran tahay ghasaaqan yuqaalu waxaa la yidhaha hasaqat caynuhu ayb ishiisii ayaa markaa yani dureertay wayaqsiqu ljurxu dhaawicii baa dureeray waa dureeray marka dhaawicii waxaa weye malax iyo waxaasaa ka dureerta aljawhari fi saxaax wuxuu leeyahay waqasqu ljurxi waqasaqa aljurxu idaa saala markuu socdo minhu maan asfar maa-un asfaru biyo jaallo ah oo malax markay ka socoto ilaa xamiiman wakasaaqan sowmaa marka hasaaqan marka waa malaxdaas xasdureeraywa kaana alghasaaqa waalghasiiqa waaxidun inuu yahay ghisliin kullu shayin shay kastoo ghasaltahu aada dhaqdowha fakharaja minhu shay-un uu ka soo baxo ayb fa huwa shaygaas khaarijkeed soo baxay ghisliinun baa la yidhaha waa ficliin min alghasli ayb min aljurxi dhaawaca xaggiisa waxa laga dhaqo waddabri iyo dhaawaca waxa laga dhaqo ayb waa isku macno ayb marka khisliinka qur-aanku uu sheegayana waxaa weeyaan waxaas dhaawaca ka daato ama haddii laga dhaqo waxa soo miirmo ama ka daato ee carunka ah weeyaan wa qaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi xasabuu jahannam inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabuu jahannam xaabu jahannam xaabu weeyaan xaabo bilxabashiyati xabashiyo luqa xabashiya marka hadde qur-aanka de luqa xabashi a qur-aanka luqa cajami a qur-aankii kuma jirto waa min baabi tawaafuqi luqaat luqadii xabashada iyo tii carabiga iswaafaqeen meeshaas xaabu bilxabashiyati waay wa qaala hayruhu xaasiban ariixu lcaasif dabaysha aad u dhabanayso walxaasibu maa tarmii bihi waxay tuuraysa waay ariixu dabayluhu ay tuuraan wa minhu xasabu jahannam xasabu jahannamna meeshay ka ahaatay yacnii jahannama waxay tuuraysa yurmaa bihi waxaa lagu tuurayaa fii jahannama jahannamo dhexdeeda hum iyaga ayb hum iyagu xasabuhaa wixii lagu tuuraayey waay macnaha wa yuqaalu xasaba fi lardi dahaba dhulkiibuu ku tegay walxasabu mushtaqun min xasbaa'i alxijaarati ayaa laga soo dhambalay sadiid qayxun wa damun malax iyo dhiig ayb khabat kulamaa khabat zidnaahum soo maaha kulamaa khabat ay dafi'ad markastoo ay danto tuuruun tastakhrijuuna aada la baxaysaan afara'aytum annaara alatii tuuruun ayb awraytu awqadtu waxaan huriyey waay saasna waa la dhahanaa lilmuqwiin lilmusaafiriin ayb waalqiyu alqafru weeyaan dhulka ah lama degaanka ah isaga marka aan bahgooyada ah marka alqiyu alqafru weeyaan alqiyudaasaana marka lilmuqwiin asal u ah ayb marka waxay iska noqone waxay noqonaysaa min baabi waxaa weeyaan tacbiir tacbiir اlmaxali wa iraadat اlxaal alqiy haddii saa iyada la yidhaha alqiyo waa maxalkii baa la sheegayaa maxalkaas ama makaankaasna waxa maro waa un musaafir musaafirkaana loo jeedaa lilmuqwiin marka la yihahda waaba lilmusaafiriin iya marwa qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi siraat ljaxiim fahduuhum ilaa siraati ljaxiim sawaau ljaxiim jaxiima yani bartankeeda wa wasdu ljaxiim la shawban min xamiim yukhladu waa loo dheehayaa dacaamuhum cuntadoodaa la dheehayaa wayusaadu bilxamiimi wayusaadu wayukhladu waxaa loogu daraa bilxamiimi biyo aad u kulul zafiirun wa shahiiqun sawtun shadiidun cod daran wa sawtun daciifun iyo mid daciif ah zafiir waxaa weeyaan dameerka sawt awalu sawtihi marka uu soo ugu dambeeyana sawtkiisu daciifow sii noqdaa shahiiq waay saasay mufasiriintu dhaheen wirdan ciaashan yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan iyagoo garab aroor ah yani ciaashan ooman markaas ciaashan ooman ayan fasawfa yalqowna hayan khusraanan khasaaro macaani kalena waa leedahay wa qaala mujaahidun yusjaruun fi lxamiimi uma fi nnaari yusjaruun tuuqadu lahum nnaaru dabkii baa loo hurinayaa wa nuxaasun assufru naxaasta yusabu calaa ruuusihim yusabu waa la shubaya calaa ru'uusihim madaxoodaa looga shubaya walciyaadu billah yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid yuqaalu waxaa la dhahayaa duuquu baashiruu la baashira wajaribuu jariba walaysa hada min min dawqi اlfani maahan buu leeyay dhadhanintii afka ahayd maahan yuqaalu lahum duuquu marka laleeya duuquu yacni la baashira waay cadaabkii idinka isbaashira istaabta waay ee ma laga wada dhadhankii afka wax laga dhadhaminayo maahan buu leeyahy bukhaari maarij khaalisun min naarin khaalisun mid barax tiran waa min annaari dab xaggii laga barax tiray maraja alamiiru raciyatahu ayb maraja wuxuu soocay alamiiru amiirkii raciyatahu dadkiisii idaa khallaahum haddii uu ka tago yacduu bacduhum aaye maraja alamiiru amiirkii wuxuu isdhex yaaciyey waa raciyatahu raciyadiisa goorma idaa khallaahum haddii uu ka tago yacduu bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kale inuu ku xadgudbaayo jawhari fi saxaax waxa uu yidhi marija bilkasri ikhtalaa waay wax markay isku darmaan wa maraja bilfatxina arsalahaa waa diray farahu ka qaaday marka maraja alamiiru raciyatahu amiirkii raciyadiisii ayuu faraha ka qaaday idaa khallaahum hadduu faraha ka qaado yacduu bacduhum bacdan calaa bacdin qaarkood qaarka kale ay ku xadgudbaan mariij bal kadabuu bilxaqi lamaa jaaahum fahum fii amrin mariij multabis arin isdhex isdhex dheehan oo isku dhex jiro maraja amru nnaasi ikhtalaa marija amru nnaasi ikhtalaa markaas in marija la yidhaaho facila laga keeno marija amru nnaasi marka la yidhaha ay ikhtalaa waay maraja marka la yidhaahdana farahu ka qaaday waa dadkii waa isdhex yaaceen marka ikhtalaa maraja albaxrayni maraja daabataka marajta daabataka taraktahaa daabadaadii baad sii daysay taraktahaa ay taraktahaa waa ka tagtay macnihii arsala aan dhehayna marajta daabataka baad iskaga tagtay taraktahaa waa ka tagtay kelimaadkan oo dhan marka waa kelimaad naarta aayaadkii naarta ee ka hadlaya kusoo dhex ararooreen calaa caadati albukhaariyi marka kelimaadkaas inuu erey bixiyo uu sheego qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bn cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can muhaajirin abilxasan qaala samictu zayda bna wahbin yaquul samictu abaa darin radia allaahu canhu yaquul kaana nabiyu sal l slam fii safarin nabiga safar ayuu ku jiray dhexdiisa ayuu ahaa faqaala waxau yidhi abrid qaboow gal abrid waa afcil shalaan sheegayna marka waxaa weeyaan shayga marka la guda galo ayaa loo isticmaalaa wasniga saasoo kale ah abrid ay waxaa weeyaan udkhul fi lbardi ama fii waqti albardi waqtiga qabowga gal abrid yacnii qabow gal waa marka ayb abrada fulaanu anjada fulaanu athama fulaanu athama fulaanu dakhala fi tihaama uma qaala abrid xataa faaa alfayu ilaa uu hooskii soo laabtay hooskii yani xoogaa uu soo baxay yacnii lituluuli uu soo qaabilay hooskii uu qaabilay taagaga bacaadka yani bacaadka taagaga bacaadkiisa marka ay hoos yar bixiyaan hooskii uu kusoo qaabilo xaggooda uma qaala waxauu yidhi abriduu bisalaati salaada ku qaboojiya fa ina shidat alxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannam jahannama faafkeedo marka jahanamaa soo faafayso jahanama marka waxaa laga qaadanaa xadiidkii tarjamada waxay iska mudaabaqaynaa sifatu jahannamna waa ku jirtaa wa annahaa makhluuqatunna waa u daliil inay abuuran tahay marba hadday soo faafayso qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf wahuwa albukhaariyu albikandiyu qal xadaanaa sufyaanu an ilacmash sufyaan athawri can ilacmash can dakwana can abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal l slama abriduu bisalaati salaada ku qaboojiya waqhtiga kulaylka uu daran yahay faina shidat alxari min fayxi jahannam waa soo marnay xadiikan waxaa kusoo marnay kitaabu sala kitaabu lmawaaqiidan kusoo marnay qala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybu can izuhriyi qaala xadaanaa abu salamata bnu cabdiraxmaan anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sal l slam ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartii ayaa rabbigeed u dacwootay marka waa inay abuuran tahay naarta sifada iyo qaabka ay u hadlaysana ilaah isagaa yaqaan faqaalat waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigayo akala bacdii bacdan qaarkay qaarka kalou cunay faadina laha binafasayni wuxuu ugu idmay labo neefsasho nafasin fi shitaa'i neefsasho ay neefsanayso xilliga qabowga badan wa nafasin iyo nafas fi sayfi waqtiga kulaylka badan ay neefsato xilliga yacni jilaalka fa ashaddu maa tajiduuna inta aada helaysaan kan ugu daran min alxari ee kulayl ah wa ashaddu iyo wa ashaddu maa taji ayb fa ashaddu maa tajiduuna min alxari kulaylka ugu daranood helaysaan waqtigaas sayfka minhaa iyada xaggeedu ka ahaa faafkeedu ee neefsashadeeda wa ashaddu maa tajiduuna min azamhariiri iyo waxa ugu daranood dareemaysaan oo yani qabowga daran ah iyada neefsashadeeda hal shay baa ilaahay marna uu qabow hal shay yaa ilaahay khaasiya marka kulaylin kulaylna wax ugu ciqaabaya qabowna wax ugu ciqaabaya qudrada ilaahay waa weynta marka naartii marka zamhariirana waa leedahay xari iyo kulaylna waa leedahay ayb waa inay abuuran tahay marka xadiidka uu tusayaa sifadeeduna inay sidaan tahay inay neefsanayso kulaylka markuu ugu daran yahay meelaha ugu daran adduunyada dadka qaarkood waa u dhintaan kulaylkiio darnaada dartiisa qabowga meelaha ugu daranna ilaahay hadda dadka noloshoodiibuu ku ilhaamiyey ou baray siday u dabaro lahaayeen allah taas u fududeeyey yacnii haddii aan ilaahay uunan u fududeeyeenoo uusan bareen tadfi'adan iyo qaababkan iyo waxaan haddaan ilaahay ku ilhaamiyeen waa dadku noloshoodu qaar badan waa ku dhimo lahaayeen ayb qabowgu markuu aad u darnaado dadka waayeelka waa iska dhintaanba meelaha qabowga badan intaasaa dhimatay baa maqlay qabow dartiis u dhimatay ayb wixii marka waa neefsasho jahanamo neefsanaysa bis ninkii marka la dhex geliyey maxaad umalaynaqaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed qaala xadaanaa abu caamir huwa alcaqadiyu qaala xadaanaa hamaamu can abi jamrata addubaci nasr bnu cimraan qaala kuntu ujaalisu bna cabaas bimakata ibnu cabaas ayaan la fariisan jiray maka faakhadatni alxummaa qandhaa i qabatay faqaala waxau yidhi abridhaa canka xaggaaga ka qabooji bimaai zamzama biyo zamzam ku qabooji faina rasuula اllahi sal ll ly slam qaal hiya alxummaa waa qandho min fayxi jahannama jahannama faafkeeday ka ahaatay faabriduuha bilmaa'i biyo ku qaboojiya ow qaala bimaai zamzam shaka hamaamun qandhada markay qofka aada ugu darnaatana jahanama faafkeeda waa iyada xataa walidaalika ilaahay dembi dhaafa uga dhigaa qofka qaala xadaanaa cumr bnu cabaas qala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can abiihi can cabaayata bni rifaaca qaala ahbaranii raafic bnu khadiij qaala sanadkan waa soo marnay qaala samictu nabiya sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay alxummaa min fawri jahannam qandhadu waa min fawri jahannama min shiddati jahannam faabriduuha cankum xaggiina ka qaboojiya bilmaai biyo ku qaboojiya qala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa hishaamu can curwata can caaishata radia allahu canha can اnabiy sal l slam qaal alxummaa min fayxi jahannam faabriduuha bilma qala xadaanaa musadadu can yaxya can cubayd illaahi qala xadaanii naaficu can ibni cumara radia allahu canhuma can اnabiy sal l slam qaal alxummaa min fayxi jahannam faabriduuha bilma marka qandhadiina waa min fayxi jahannam qabowga jawiga aadka markuu u daran yahayna waa min fayxi jahannam labadiina qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii maliku can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal naarukum dabkiinaan aada wax ku karsanaysaan juz-un waa qeyb min sabciina juz-an toddobaatan qaybood ka mid ah oo min naari jahannam naaru jahannam ah qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow in kaanat lakaafiyatan inhu shaniye kaanad waxay ahaatay tan midaan adduunyada halka xaba ah oo aan arkayno lakaafiyatan mid ku filanba qof in lagu ciqaabo tan adduunyadaaba ku filane maxay tahay lixdan yani toddobaatan juz ay hal qayb ka tahay midaan adduunyada tanaaba ku filan ciqaabe qaala waxa uu yidhi fudilat calayhinna korkooda waxaa laga dheeraadsiiyey bitiscatin wa sittiina yani naartii jahanname waxaa loo dheeraadsiiyey lixdan iyo sagaal jus-an min jus-in oo qaybo ah kulluhunna midlu xarihaa dhammaantood kuleylkeedoo kale ay tahay tan kuleylkeedoo kale ay tahay mararka qaar waxaad ku cibro qaadanaysaa ama yacni aad arkaysaa dab markuu meel ka kaco sida uu wax u gelaayo dabkaas yani isagoo xadidan weliba sida uu wax u gelaayo haddii halkaas hadda yacni taayar lagu gubo taayarna inta lagu gubo la holciyo basiin iyo wax lagu shubo agtiisa ma mari kartid qiiqa iyo yacni kulaylka iyo nahda ka soo baxaysa keliya waana juz ogo wada toddobaatan uu qeyb ka yahay intii kale ninka ku dhex jira maxaa u malaynayna abu aalib markii nebigu uu yidhi ma anfacday markii la yidhi waa kii yidhi amaa inahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraayuu yidhi meel aan mool ahayn oon god ahayn ayuu naarta kaga jiraa god maaha meesha uu kaga jiro laba dhimbil ayaa waxaa looga qabanaa buu yidhi fii akhmusi qadamayhi labadiisa rurays ma gaarto meeshaan dhulka taabanin ayaa laba dhimbil looga qabanaa naaru jahannam ah fayaklii bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la karkarayso walciyaadu billah asbaabtii marka naarta ilaahay markuu leey wataquu naara alatii uciddat lilkaafiriin naar iska dhowra dadku sidooda badan naarta nin dab isku tuuraayo oo maskaxdiisa qaba waa yaryahay laakiin maxaa laga wadaa naarta asbaabteedaa naar baa nacam leanna shaaricu sababka iyo musababku waa isku xiray sabab iyo musabab waa isku xiray marka sababtii waa macaasidii musababkiina waa maxay waa naartii marka haddaad tiri aniga naartii waa ka fogaana m waa necebahay sababtiina aad ag taagan tahay waa ku dhex jirtaa musababkiilaahayna wuxuu le walahum acmaalu min duuni daalika hum lahaa caamiluun dadka ahlu naarka intaysan naarta gelin acmaalay samaynayaan oy naarta ku aadaan qofku marka inuu aad waxyaabahaas isaga fiiriyo oo asbaabihii macaasidan inuu u dareensanaado inay yihiin dab inay yihiin inuu u dareensanaado qofka aan sidaas u dareemin macsidu inay dab tahay aan u dareeminna waxaa weyaan de mar aynan shalay wax taraynin waa dhibaato qala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camrin samica caطaءa yukhbiru can safwaana bni yaclى can abiihi anahu samica الnabiy sal slam yaqra'u calى اlmimbari isagoo mimbarka korkiisa akhrinayaan maqle nebiga wanaadow yaa maaliku waa soo marna xadiika shalaan soo marna xadiidkan qaala xadaanaa caliyu wahuwa caliy bn cabdillaahi اlmadiniyu qaala xadaanaa sufyaan ayb can اlacmash can abi waa'il shaqiiq bnu slma qaala qiila liusaamata ayaa waxaa lagu yidhi low atayta fulaanan hebel haddii aad u imaan lahayd fakallamtahu haddaad hebel u tegi lahayd fakallamtahu aad la hadli lahayd lakaana xasanan saasaa fiicnaan lahayd hebelkana cumaanay ka wadaan marka amiirkan cumaan bnu cafaan haddaad intaad u tegi lahayd la hadli lahayd waa fiicnaan lahayd qaala waxa uu yidhi markaa dee cumaan iyagu waxay ku qoonsanayeen waxyaabo ay isleeyihiin waa ku qaldan yahay isaguna uu isleeyahay kuma qaldanin ijtihaad uu ku ku sameynaybqaala waxau yidhi marka inakum la tarawna idinkuma waxaad u malaynaysaan anii aniga laa ukalimuhu inaanan la hadlaynin ilaa usmicukum inaan idin maqashiyo un maahane waxaad u malaynaysaan aniga inaanan la hadlaynin ilaa inaan idinka idinka maqashiiyo maahane yani haddaanan idinka idin maqashinin inaanan la hadlin maa u malaynaysaan inii ukalimuhu waan la hadlayaa buu yidhi fi siri hoos si hoose oo sir a baan ula hadlayaa duuna an aftaxa intaanan furin baaban albaab laa akuunu aanan ahaanaynin aniga awala man fataxahu qofka ugu horeeyo furaayo yani wuxuu leeya nig cumaan waa waaninaya waxna waa u sheegayaa si laakiin ani asiga beyni wa beynahu inta aanan furin albaab yani albaab aanan ahaanaynin qofka ugu horeeyo furaayo albaabkaas marka culimmadu waxay yidhahdeen wuxuu ujeedaa haddii uu dadka hortiisa wax uga sheego dad wax magarata ah oo shaygan qalad hadday arkaan qaladkaasi sidii loo cilaaji lahaa aan garan karin ama aan ku hanuuni karin yaa laga yaabaa intay maqlaan dhibaato ay sameeyaan marka qofka warkiisa waxaa fiican marka inuu dabdisnaado dad uu isleeyahay warwarkaani yacnii hadalkaagu si qaldanay u fahmi karaan markaasay meel xun la aadi karaan hadduu arkana inuu iska daysto wixii aanu sheegin marka isaga wuxuu leeyahay haddii aan bilaabo inaan dadka xukaamta madaxda ah manaabirta inaan intaan ka radiyo ama aan kagaka dhaleeceeyo waxaan ka cabsanaya albaab inaan furo hadhow dhibaatadiisu ay badato yani xaqiina in la qariyo lama rabo marka waxaa fiican ninka madaxda ah nusxigiisa waxay ku fiican tahay in inta loo galo loo sheego oo la yidhaha ilaahay ka cabso waxaan waxaana kaa qaldan dadkii dhibkaanay qabaan siday culimmada samay jireen ciz ibnu cabdisalaam iyo ibnu teymiya iyo imaamu nawowi iyo siday aad caan ugu ahaayeen ayb sidaasaa marka ay ku wanaagsan tahay ee munkaraad laakiin dadka in laga celiyaa iyadu maahan dhib ma aha haddii marka mimbarka korkiisa dadka manaa munkaraadka loogaga radiyo iyo yacni iyagii markaa munkaraadka iska ilaaliya la leeyahay yacni maahan marka haddiiba munkar la sheego ninka madaxdaad wax ka sheegaysaana sax ma ah sida dadka gobol iyaguna ay qabaan marka alamru bilmacruuf nahy can lmunkarna waa lown nasiixada xukaamta loo naseexaynona lown kale waa midab wax kale waa taasi marka dambe sir inay ahaataa fiican ayb markaasuu wuxuu yidhi inii ukalimuhu fi siri duuna an aftaxa baaban la akunu awala man fataxahu wala aquulu lirajulin qof ma dhahaya buu yidhi in kaana alaya an kaana calaya amiiran lian kaana inuu ahaaday calaya aniga korkayga amiiran oo ii ahaaday darteed u dhihi maayo inahu khayru nnaas dadka isaga ugu khayr badan yani usaama wuxuu leeyahay anigu nin madax ii ah inuu aniga madax ii yahay darteed u dhihi maayo dadka isagaa ugu fiican ma dhahayo bacda shayin shay kadib samictuhu min rasuuli illahi sal l slam hadal aan nebiga ka maqlay shay aan rasuulka ka maqlay kadib ayb qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa samictahu yaquulu maxaad maqashay nebigaoo dhahayo qaala waxau yidhi samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo yujaau waxaa lala imaanayaa birajuli qofka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayulqaa fi nnaari naartaa lagu tuurayaa fatandaliqu aqtaabuhu fatandaliqu waxaa soo baxayso aqtaabuhu mandhiciradiisa ayaa fi naari naarta dhexdeeda kusoo baxayso fayaduuru waa wareeganayaa kamaa yaduuru alximaaru dameerka sida uu ugu wareegto biraxaahu shiidkiisa fayajtamicu ahlu nnaari ahlu naarkii baa kusoo ururaya kusoo xoomaya calayhi korkiisa fayaquuluuna waxay dhahayaan ay fulaanu yaa fulaanu hebelow maa sha'nuka xaalkaagu waa maxay alaysa kunta tamurunaa alaysa kunta alasta kuntanaalastana waa la dhihi karaa alasta ta'murunaa keliya marka alaysa miyaadan ahayn kunta adiga miyaadan ahayn ta'murunaa inaadna amraysay alaysa miyuunan ahayn kunta miyaadan adiga ahayn ta'murunaa inaadna amraysay na amrayso bilmacruufi macruufka inaadna faraysay watanahanaa aad naga reebaysa cani ilmunkari munkar qaala waxa uu yidhi kuntu aamurukum bilmacruufi macruufkaan idin faraya walaa aatiihi lama imaanaynin wa anhaakum cani ilmunkari munkarkaan idinka reebaayay wa aatiihi waa la imaanayay munkarka rawaahu gundarun can shucbata can ilacmash macalushaahidka waxay tahay dee sifada naarta waxay tahay dadka markay galaan qaarkood mandhiciraday tuurayaan ayb naartiina waa lagu dhex sheegay xadiidkan marka xadiidka ibnu kaiir waxaa jiro ishkaal uu baraarujiyey bacdi naas baa waxaa laga yaaba inay u fahmaan qofka haddii uunan samaynaynin waxa dadka uu faraayo munkarka uu ka reebayana uusan ka dheeraanaynin isaga inuusan dadka wax u sheegin inay fiican tahay xadiidka saas ma dhahaya laba mas-uuliyadaa qofka saaran mas-uuliya waxay ka saaran tahay dacwada alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar mas-uuliyana isagaa laga rabaa inuu camalkii macruufkiina fartoonaado munkarkiina ka haro waa laba mas-uuliyo ninkan hadda mas-uuliyada lagu ciqaabayo tee waayana tii alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ma aha midda lagu ciqaabayo waa inuu isaga isdayacay waayo soo ma garanin ee lama dhihin maxaa dadka macruufka u fari jirtay ma la dhihin maxaa munkarka uga reebi jirtay lama dhihin haddii marka uu yidhaahdo war aniga kolley waxaan ma samaynayo maadaama aanan samaynaynin waxba dadka ma faraayo alamru bilmacruuf waa iska dhaafayaa ma ka badbaadaa ciqaabkii bal waa laba dhinacoo ka dambaabaaba qofkaas kani hal dhinacaabu u fayoobaaye midkaasi laba dhinacaa yuu ka jiranaanaya atamuruuna annaasa bilbiri markuu fasiraya ibnu kaiir ayuu macnahaas baraarujiyey wabilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina mxamed